أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويعبد ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سمى سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan kusoo dhex jirnay tafsiirkii suurat alxaj aayadihii ugu dambeeyey likulli ummatin jacalnaa mansaka ummad walbaba ilaahow inay u yeelay shariico iyo maanta ma arkaysaa manaasig oo xajka qaabi u gutaan qaabi wax u gowracaan ummaddaana ilaahay subxaana wa tacaala shareeco gooniyahoo kaamilana ilaahay ou siiyey marka kuwa murmaya ama mushrikiin ama yahuud ah yayse kula murmin danna ha ka dhiginoo hadday kula murmaanna ilaahaa idinkala xukminaya subxaana wa tacaala allah yaxkumu baynakum yowma alqiyaamati fii ma kuntum fiihi takhtalifuun waxaad isku khilaafsanaydeen allah subxaanahu wa tacaala idinkala xukminayo arrintu maadaama ay sidaa ay tahay ilaah wax kala xukminayo waa allah xog ogaalo waay subxaanahu wa tacaala alle xog ogaalaho weeyo calaa cilmin oo wax ku xukumaya saasaa marka aayaddan loo raacsiiye waxaa la yidhi alam taclam miyaadan ogeyn waaba ogtahee anna allaha alle yaclamu inuu og yahay maa fi samaa'i samada waxa ku sugan iyo waal-ardi dhulka waxa ku sugan inuu og yahay miyaadan ogeyn waaba og tahay weliba ogaalka waxaa dheer inna daalika fii kitaabin weliba kitaabay ku qoran tahay wax alla waxa joogo caleen geed haddii ay ka dhacdo bahal yaroo meel ku dhinto adiga aadan qiimaynaynin shawlo yaroo ciidaho meel taallo iska dhaaf bini aadan iyo makhluuq iyo nafley iyo jinni iyo insiyo malaa'ige waxaasoo dhan kitaabay ku qoran yihiin inna daalika arrintaasina cala allaahi ilaahay korkiisa yasiirun mid maanta ma arkaysaa ku fudud waa nacam halkaa marka alle wuxuu noogu sheegaya subxaana wa tacaala inuu dadka kala bixin doono hadda dadka haddii la kala bixinayo qof wax kala bixinaayo waa inuu cilmi leeyahay allana subxaana wa tacaala cilmigiisu waa muxiid wey marka ilaahay wax noo qabra halkan wax walba inuu og yahay si uu xukumku ugu dhaco calaa macluum wax la og yahay ilaa cid waxay ka jaahilta hadday xukumayso faa'iido ma lah marka ilaahay wuxuu og yahay uu yaqaano subxaana wa tacaala ayuu maanta ma arkaysaa uu xukminayo soo maaha ogaanta keliya maahane kitaabbayba ku qoran yihiin oo looxul maxfuud ku qoran yihiin ilaahayna waxba lama aha annaga waxaan la-naha wax xataa khawaadirteena inaan qorno iyo shu-uunaheenna inaan soo qorno iyo waxaasaaba maaragtay dhib nagu ah soo maaha laakiin alla subxaana wa tacaala waxaa koonkan joogo o dhan inay u liskaraysan yihiin ayaga iyo acmaashooda waxba lama ahan walidaalika xadiidka muslim iyo bukhaari ay wariyeen min xadiidi cabdullaahi bni cumar rasuulku wuxuu yidhi sal allau calayh wasalam in allaha alle qadara maqaadiira alkhalaa'iq khalqiga maqaadiirtiisa macnaa waxay noqon doonaan iyo tiradoodu intay la-egtay iyo camalkooda wuxuu qadaray oo jaangooyey qabla khalqi asamaawaati waalardi cirka iyo dhulka intuusan abuurin bikhamsiina alfa sana konton kun oo sano ka hor wa kaana carshuhu cala almaa biyaa jiray carshiga allah ka sarreeyey allah ka sarreeyey subxaana wa tacaala samawadahan oo kale ma jiro marka markaasaabaa la jiri la qorayba waxaa kaloo ku sugan fi sunan kutubaha sunnooyinka ah oo maaragtay afarta sunanka qaar ka mid ah nacam waxaa ku sugan min xadiidi jamacati min aلصaxaaba ana rasuula اlahi salى اllahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi أwalu maa khalaqa allahu اlqalama waxa uu abuuray alle waxaa ugu horreeyey qalamka carshigaa ka horreeyey qaala lahu uktub qorow dhaha qaala wamaa aktub maxaan dhigaa qaala uktub maa huwa kaa-in waxa ahaan doono dhici doono dhan qor ilaaha u meeli fajara alqalamu qalamkii wuxuu ku dirarsaday macnaa oo qoray bimaa huwa kaa-inu dhacdo kastaoo dhici doonto ayuu qoray ilaa yowmi alqiyaama qiyaamo intay dhacayso waxa dhici doona wax la abuuri doono cidda dhalan doonta cidda dhiman doonta camalkood tafaasiishaasoo dhan way qoranta bini aadam xataa ma sheegi karo haddan hadda nin boqora ama madaxweyne ah waddankiisa wuxuu koogyahaaba iska yahay waxyaalaha uun muhiimaadkaaha waaweyn maahane ma qof kastaba meeshuu ka baxay meeshuu kooyda ogyahy mudiirka xataa wax kastaba ma ogo qofka inta asaga ka khusayso markaa shaqada uu ku leeyahay iyo waxyaalahaas maahane noloshiisa iyo madkhalkiisa iyo maqrabkiisa waxba kama og marka qur-aanku inuu xaq u yahay waxaa ku tusinayo waxaan makhluuq maba sheegan karaba ma garatay cilmiga intaas la ogo adiga waxaan aada caleen aada maraysa iyo adduunka aada war ka haynin iyo bahal badda ku nool iyo wax walba iyo shimbir yaacaysa iyo dixrin meeldi wax kasta ilaahay ugu qoran yihiin iska dhaaf bini aadam iyo jin iyo makhluuq waa cilmi weyn allahaasaa marka kala xukumaya cilmigoona ku kala xukumaya marka qofku ilaahay inuu ka boqo wey sababtoo alla wax ka qarsoon lama arko subxaana wa tacaala alam taclam miyaadan ogeyn ana allaha all marka la leeyahay ilaaha kala xukumi doona allaha kala xukumi doona waa mid aqoon wax ku xukumayo alam taclam miyaadan ogeyn ana allaha alla yaclamu inuu kii og yahay maa fi samaawaati samadaha waxa ku sugan iyo walard dhulka waxa ku dhex jira iyo cirka dhulkaba ina daali iyo wixii ka baxsanba ina daalika arrintaasi fii kitaabin kitaab allow looxul maxfuudka ku qorantao qalamkaa qorayo weliba intaan cirka dhulka la abuurin bikhamsiina alfa sana konton oo kun oo sano ka hora la qoray sida xadiida ku taala qofku waxaa dhici karta madaxa intuu gacmaha saafir waxaasee loo qori karaa waxaa la yidhaha waxba madaxa gacanta saaranini waa alla waayo allana sifaadkiisu makhluuq waa ka duwan yihiino ina daalika arrintaasoo dhan fii kitaabin bay ku sugan tahay ina daalikana cala allaahi alla agtiisa yasiiru waa fududahay aayadahan soo socda waa aayado aada iyo aada u muhiim iyo aayaddan baa ha ku jirto dhammaanba oo dulucda islaamka ka hadla sifaadka alle subxaana wa tacaala iyo diinta samaaxadeeda iyo tawxiidka wanaagiisa iyo shirkiga dhaleecayntiisa iyo foolxumadeeda ayuu alla ka hadlayaa subxaana wa tacaala waxaa la leeyahay ma allahaasaa cibaado ku habboonin wax kastaba og wax kasta ay ku qoran yihiin mase asnaam wax ay tarayaan waxay anfacayaan aan la arkino cibaadadeeda la caabudaana wax xuja oo ku soo arooray aysan lahayn wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illah ilaa kayrkiisa maa shay bay caabudayaan lam yunzil oona u soo dejinin bihi bicibaadatihi asaga in la caabudo sulqaanan wax xujo ah wax daliil ah oo nasa ama caqli ah ama fidri ah oo loo haysto asnaamta in la caabudo lama arko bal adilada dhan oo maaragtay waxyiga iyo samciga oo ma garad iyo fidrada saliimkii caqligu wuxuu keenayaa allah keligiis cibaadada in lagu khasiiso wamaa maxay caabudayaan shay oo laysa lahum aysan u ahaynino bihi asagaba inuu cabaado uu astaahilo cilmun wax aqoona aysan u lahayn cilmi haabit aho oo cibaado inuu astaahilo aysan u lahayn maxay dhahaan culimadu qofka waxaa dhici karta inuu wax saxa uu samaynayo uusan cilmi badanna u lahayn ma garan qof maanta ma arkaysa waxyaalo biri iska samaynaya biduuna an yaclam inay shareecada ay ku soo aroortay isagu maaragtay laakiin wixii haddaysan xujana lahayn wax cilmiyana aysan ku taagnayn markaas waa baaba waay wamaa lilaalimiina daalimiintana uma sugnaan marka min nasiirin wax u gargaari kara oo maaragtay gacan u fidi kara uma lahayn limaada ilaahay subxaana wa tacaala isagu waxantay oo ciddii caabudana anfici kara ciddii caasana dhibi kara cibaadadii oo xujajta ku tusinaysa cibaadada ay farihii ay ka bateen oo aayaad kowniya iyo aayaad matluwa waxyi iyo caqliga iyo fidrada saliimka ah intaasoo dhan ay cibaadadiisa tusinaysa iyo intay ka jeesteen wax baaba oo cibaadadooda aysan xujo lahayn ayay ka daba nadmaan hadhow marka ilaahay hadduu marka cadaab uu ku xukumo wixii ay caabudayeen intay usoo gurmadaan ilaahay kama dhici karaan oo kuwaan anagayna caabudi jireen ilaah waxba hayeen ma dhihi karaan saa darteed wax alla wixii ilaahay qeyrkiisa isku hadleen ee wax baadila sameey ilaahay uu ka caroonayo berri wax ilaahay ka difaaci kara lama arko marka inaadan baatil iyo shirki iyo bidco qofka uusan ka diinyaanoba wayacbuduuna waxay caabudayaan oy u dhowaanayaan u khuduucayaan min duuni illaahi ilaahi kayrkiis maa shay bay caabudayaan asnaam iyo wixii kaloo makhluuqahoo kaleba ilaa makhluuq in la caabudo walow malak muqaraba ha ahaado ama nabi mursaleh wax xujaahoo loo haaya lama arko maa lam yunzil wuxuuna u soo dejinin bihi bicibaadatihi oo bisixati cibaadatihi in cibaadadiisu ay ansax leedahay ama ay dow tahayba sulaanan wax xujo ah oo daliil aan wamaa laysa lahum wamaa laysa lahum umana sugnan bihi shaygaas inuu cibaado oo astaahilano cilmun wax ogaashaa uma laha ee waa un taqliid innaa wajadnaa aabaa'anaa calaa ummatin wa innaa calaa aahaarin muqtaduun aabbayaalkeenu uun si samayn jirnaan helnay waa iska dhaan raacayna dabeero dhaan raacda waxay soomaali u yidhaahdaan wax xuja iyo caqli iyo maamuus uu ku taagan yahay ma ahane ma garatay waa iska hiyi raac iyo dameero dhaan raacda wey ayagoo baatilkaas ku taaga oo foolxumadaas qaba haddana waxyiga ilaahi iyo xaqa iyo dadka wata maba baqli karaan waxaa la yaba haddaada waxba aqoonin qofkii wax yaqaana inaad ka faa'iidaysatid wa idaa tutlaa calayhim haddii lagu akriyo aayaatuna aayaadkeena adiladeenna waxyiga iyo kowniga bayinaatin iyagoo cadcad oo burhaaninaysa alla cibaadayso inay xaq tahay rasuulka la soo diray inuu saadiq u yahay sabo maaha asnaamtaan inaysan cibaado astaahin waxay haystaan oo diinu haystaan inay khuraafaad iyo abaadiil ay maaragta ay yihiin ya aakhare inay jirto aayaadkaa ku saabsan haddii lagu akriyo tacrifu waxaad aqoonsanaysaa fii wujuuhi aladiina kafaruu kuwa gaalo wujuuhdooda iskaba dhaaf qalbigoode almunkara inkiritaan inkirayaan aayaadka alle iyo cidda akrinaysa ee inkirayaan maba rabaanba wax xaqahoo ama ilaahyaalkooda ceebaynaya ama alla subxaana wa tacaala xaqiisa muujinaya ama rasuulka wanaaggiisii sidqiga muujinaya ama waxyiga xaqnimadiisa muujinaya ama aakharo in lays xisaabinayo janno iyo naar ka hadlayo maba rabaanba inay akhriyaan inay inkirsan yihiin wejigooda cabuuska iyo fancariirka iyaga dhan shaydaan aada moodo inuu wejiga ka saariyo idhaximil ay yihiin ayaa dareemaysa intaas weliba ku gaabsan maayee gacanayba ula tegayoona yakaaduuna waxay sigayaan yasquuna inay ku boodaan ay ku duufaan biladiina kuwii yatluuna akhrinaya calayhim korkeena aayaatina aayaadkeena inay dilaan inay caayaan ina dhulka ay ka fiijiyaan waa waxaa gaalada ka dhacda hadiyo gooraa oo qoomkii hore qoom nuux iyo qoom luud iyo ka dhacay iyo fircawn mushrikiin qorayshna waxaa ka dhacay ma garan soo maa wax xaqaba sheegaa hadday arkaan waxa weeye intay shaydaan iyo maaragtay fancariiro iska muujiyaan ayay hadhowna ku soo boodayeen dadkii wax akrinayay oo dagaalka meesha ugu dambeysay ay ku qaadayeen cay iyo aflagaado iyo dil iyo wax kastaba wax xaqana ma haystaan soo maa ahlubidacana waa saas oo kale qofka ahlubidacda diinta xaqa haddii lagu akriyo oo bidcada wata ka soo horjeeda shaydaanu iska rida bal u fiiri nin shiiciya haddaa abubakar ammaanto sunnada nabiga haddaa ammaanto iyo cumar iyo saxaabada isaga dhan waa is maaragta xanaajinaya waxaa kugu daliilay markii rafsanjani uu sacuudiga yimid madiino oo xudayfa uu ku khudbayo khudbadiisa dhamma intuu bedelo sheecada degaandegada ka dhig isagii dhamma meeluu jira laaqo waayaale xanaaqo xanaaqo aayaadkii uu ka hadlay iyo xaqa iyo sunnada iyo asxaabada xaqooda ma garan marka sheecadu ma ogo soo maa khuraafiyiinta haddii tawxiidka ilaah in cibaadada loo khaliso la sheego la yidhaahdo dadkaan maytadan aabbaryaysaan waxba idin tari karta axaadiidka iyo adilada tawxiidku tusinayso ama axkaam tusinayso oo hadday madhabka khilaafto ayaguna waa soo boodi jireen kuwa maalikada mutacasibiinta ayaa markii salaada la tukana gacmaha saasay u raariciyaan ee sida soo aroortana waa qabdi in saas marka waxay dhahan man qabada faqbiduuhu ninkii gacmaha saan isgu qabta isaga dhanba qabdooda oo xabsiga geeya dhahaan wax adiga maaragtay madhabka ay u tacasubayaan iyo khuraafaadku wax ka dhisan mayo khawaarij haddaa ahlubeytka fadaa'ilkiisa ka hadisho haddaa dhiigga islaamka xurmadiisa aada ka hadisho iyo muslimiinta in la xurmeeyo iyo dhiigga inuu xaaraan yahay shala maantaani ka noqonayso jihaadiid baa tahay boqol magacyaalaa lagu bixinaya marka dadka ahlubidacdaa laftooda waa saasoo qofka sunnada sheegaya oo mawduuca uu ku liito ma ogolo waxay dhahaan culimmada ahlu sunnada waa qaacido fiican ahlu sunna yadkuruuna maa lahu wamaa calayh wixii axaadiidoo soo aroortay way jamcinayaan soo maa wixii markaas mabaadi'da taageersan markaas qofku ictiqaansi wixii kale wixii kale marka taageersan waa wixii kale haddii wax qalada masalan qofkaan caalimkaa wax qaladahu aaminsan yihi xadiid saxiixaa u yimid xadiidkii nusuustii kale ma khilaafayo waa qaadanaa xaqa haddii kale uu nusuustii tooskaad uu khilaafayo wuxuu isku dayaa inuu bal nusuustii uu jamciyo hadduu arkay nusuusta iyo wax walbaba inuusan khilaafin mabaadida uu ka soo jeedo saanidiisoo baara haddhoona wuxuu arkaaba ama mawduuc inuu yahay ama daciif uu yahay marka sida ibnu taymiya yihi alcaqlu saxiix alnaqlu saxiix walcaqlu alnaqlu sariix walcaqlu saxiix isma waafaqa isma khilaafaan caqli alnaqlu asaxiix walcaqlu saliim isma khilaafaan caqliga toosan oo balaayo iyo hawo aysan gelin iyo nusuusta saxiixa ama aayaadka qur-aanka ama axaadiid oo sidii wejkeediina loo fasiray isma khilaafaya ee haddaad aragto u yidhi caqli iyo nas iskhilaafay ama caqligaa saqiimahoo jiran oo caqli toosanona wax ku fiirin soo maaha mise naskaa daciifa dib ha loogu noqooyo amaa nas saxiixa oo naqli waayo xadiid iyo caqli saliima oon inxiraaf ku jirin ma iskhilaafayaan bu saasay marka culimadu ay sheegeen amaa ninka mubtadica ahi hawow dhisanaa wax alla wixii hawada khilaafa ama wuxuu leeyahy waa daciif ama waa mansuuq ama ta'wiilaad ama inkiraad qiiqu isku qarinaa marka ma garan marka mubtadicada iyo mushrikiinta shabaha ka dhaxeeyo inayna waxay ku qaldan yihiin aan laga sixi karin absolulah qofkii watana ama dil ama xabis ama maaragtay sumcada laga rido ee maanta dhan ceedayn iyo dhaleecayn maanta ma arkaysaa lagu furo allahna waa kori waa waa raacnimada wey waidaa tutlaa calayhim haddii lagu akriyo aayaatuna aayaadkeena bayinaatin xaal ay tahay tucadcad tacrifu waxaad garanaysaa fii wujuuhi aladiina kafaruu kuwa gaalooda wejigooda almunkara inkiraad iyo diidan yihiinoo xaqa ay diidan yihiin ayagii ahlu bidacba maba ogolon see ilaahay hala caabudkeliya loo dhihi karaa see asnaamteena wax ma tari karta loo dhihi karaa ama awliyadan wax ma anfici karto wahaakada wixii xaqoo kasoo horjeedo ma ogol intaa kuma gaabsanayeen af iyo gacan iyo wixii awood ay haayaan ayay la istaagayan ibraahim calayhi salaatu wasalaam gubitaankiisa waa anaga suuratulambiyaa kusoo marnay ma garata yakaaduuna waxayba sigaan yastuuna inay ku boodaan ay ku soo duufaan biladiina kuwii yatluuna akrinaya calayhim korkooda aayaatuna aayaadkan ama ambiyada ama dadkii wanaagsanaa ahlu khayrkaa ilaahay markuu u jaa wuxuu uhi qul afa unabi'ukum ma idiin sheegaa bisharin wax ka shar badan min daalikum arrintiina dadka ahlu xaqa aada kohsanaysaan ood dhigaha ka raacaysaan ood ku duufaysaan wax inkaga shar badan oo hadhow kala shalay doontaan ma idiin sheegaa annaaru ay hiya annaaru marka su-aala ah ku jirta maxduufo meesha waayahay ilaahu noo sheeg waxaan maaragtay ka daran iscaraysiintan iyo qiiq isku qarintan iyo ahlu sunnada ay maaragtay ay nacayaan ama muwaxidiinta ama ambiyada ama awliyada alloo xaqa sheegaaya oo isku duufkiinaan iyo dhibaatooyinka isu geysanaysaan ama muslimiinta u geysanaysaan wax inkaga dhibaato badan ma idiin sheega oonaan ka baxsanayn ee noo sheeg alla waa meesha ku jirto annaaru huwa naaru naar weey ilaa camalkiinan kufriga iyo banaayadan naar buu idin geynayaa soo maaha marka hadda markii ilaahay keyrkii la sheego adinka dhan waxa weeye waa ismaraysaan soo maaha tan hadda waa cayaar iyo dalac iyo idabdarro iyo qiiq isku qarin wa laakiin mid runahoo shara idiin daabito naar aada ku waaraysaa wacadahaa ilaahay allahu ilaahay wuxuu u yaboohay alladiina kafaruu kuwa gaaloobay ayuu u ballan qaaday wa bi'sa waxaana xumaatay almasiiru meel loo ahaado hiya ayo naar naartaa loo xumaata meel la dego waa guri hoog meesha aan ka nirahno wey golo la dego iyo beri la xaarxaarto iyo gogol la goglado meesha ugu xun waayo abubisa almasiir ma garan meel la dego ayaa xumaatay oo hiya ayadaa ugu xun meel la dego waa meesha ugu xun waayo allah naga koriyo nacam yaa ayuha naar qul afa unabiukum bishari min dalikum annaaru ay hiya naaru waay heaa noo sheegaa ku jirta annaaru hiya naaru ilaan camalkiinaa naaru idin geynayaa wy wacadaha allahu ilaahay baa wuxuu u yaboohay aladiina kuwii kafaruu kufriyey wabi'sa almasiir meel loo ahaado meesha ugu xun waayo hiya iyadaa ugu xun oo naartaasaa ugu xun ahlu bidcaduna dee dabaday ku wadaa siday culimmadu ay dhihi jireen ay maaragtay nas oo hadidaaya maaragtay gaalada ahlu cisyaankana deelkiay ku jiidaysaa waxa mushrikiinta iyo tacasubaadkooda oo qur-aanka uu ka sheekaynayo dadka ahlu bidacda oo bidcada iyo shaydaanimada difaacana ayadana dabadoodii ku jiidaysaa sababtoo shirkiga dhanba asalkiisa bidcoo ka yimid shirkiba muxuu ka yimid shirkiga nuux qowmu nuux muxuu ka yimid dad saalixiin ay ahaayeen waddan wasuwaac wa yaquuf dad saalixiin ay ahaayeen waxaa la yidhi taallooyin aan ka samaysano aan cibaadada ku xusanno markaan arno aan khushuucno waa la sameeyey hadhow waa lagu ag roob doonay ilaah lagu ag baryay waa la sameeyey dadkii wixii ulajeedadii laga lahaa dadkii ogaa markay dhammaadeen oo dad damboo juhaalo ay yimaadeen ayagaaba ilaahay u qaateen ka bacdi waaba laga furfuri waayo waa kuw isgu habarwacday walaa tadarunna wa ka teginina wadan tolbeelayay walaa suwaacan walaa yaquuta wayacuuq ma garan ha ka teginina saas isugu habarwacdeen marnaba ha dhaafina wiil ka awoowey ka aabba isugu dardaarmay marka quluwiga iyo bidcada ayuu shirkigu uu ka yimaada nacam yaa ayuha annaasu duriba mahalun fastamicuu lah yaa ayuha annaasu haddaba gaaladiiso shirki lagama kari waayo asnaam iyo cibaadadeedii inuu u tacasubaan oo dadkii ahlu khayrka ula dagaalamaan oo xujajkii iyo waxyigii inay u radiyaan sow lagama kari weyno ilaahay halkan waxuu soo dhigaa mahmaah bal nimankaas dad iska dhigaayo dad ismoodaayo oo mooda inay xujo ay haystaan ilaahay wuxuu na tusinayaa subxaana wa tacaala inaysan xujo aysan haysine dad maanta ma arkaysaa hal bacaa lagu lisay inay waxooda yihiinoo laf cidlaan inay toobin ku haayaan yaa ayuha nnaasu dadow dhammaantiinba duriba mahalun mahmaha baa la idiin sameeyey oo la idiin qadiray mahmahana waxaa la yidhaahdaa wax maaragtay wax ka lagu xusay wax maskaxdaada ka fog ayaa la rabaa in laguu soo dhoweeyo waxaa taqaan lagugu mahmaaho ee fasamicuu lah bal dhegaysta waxaan oo maaragtay dhego maqal fiican iyo maaragtay u diyaargarow si fiican u dhegaysta waa maxay allow ina aladiina kuwii tadcuuna aada caabudaysaan ood baryaysaan min duunilah ilaahi keyrkiisa waa asnaamta ah ma makhluuq oo dhan ba iska dhig lan yakhluquu ma abuuri karaan dubaaban tisqi ma abuuri karaan wahuwa adcafu khalqi illaahi wa axfad ma garan wax markii dacfigiisa la sheegaayo ama qurunkiisa la sheegaayo ma garan qof haddaan liidaysa ruuxaas waa tisqiga waa tisqiga wuxuu dooriyey ma dhaamo iyo soosaas lama yidhaahdo marka waa axqar khalqillaah marka dubaabkaas keliya ma abuuri karaan walow ijtamacuu low hay isugu yimaadeen makhluuq oo dhan ha isku yimaadeen dubaab ma abuuri karaan wax kooda iska dhaaf wa in yaslub haddii uu ka siibo ou ka dhaco addubaabu ayaga shay-an shay haddii ou ka dhaco laa yastanqiduuhu minhu laa yastanqiduuhu ma soo dhacsan karaano minhu oo hadduu wax ka qaato intay ka daba duulaan kama soo dhacsan karaan wixii dacufa waxaa taag darnaaday addaalibu midka wax dalbayo oo wax raadsanayo waa sanamkii oo disqiga ilaa wax ka dhacee moogta iyo walmatluubu iyo kan isagana wax laga dalbayo oo la raadsanayo disqigiiba labadu wax isma dhaaba sheekh naasiruddiin sicd wuxuu leeyahay labadooda waxaa ka liita midka sanamkaas xunkaa oon disqiga wax ka soo dhacsan karin midka u sujuudaya oo ka daba nasleenayo u difaacaya kaasaa ka liita u leeyahy faa'iido uusan lahayn aan la arko marka matalkan waa matal weyn matalka xaggoo ku yimid asalkiis waxuu ahaa gaalada markay sanamka ay caabudayaan kaannahum shabbahuuhu billah ilaahay ku shabahay oo waxay leeyihin siduu ilaahayba nacfi iyo duro uu leeyahy waxu qaban karo asmaa culaa asmaa xasana magacyaal wanaagsan iyo sifaatul culaa sarreeye uu leeyahay saas darteeday cibaado ay ku muteen waxay qabsan karaan waxbay noo qaban karaan saas markay yidhaahdaan sanamkii meyidka ahaa ayay ilaahay ku shabahay soo maa waayo ilaahay xayun caliim qadiir waayo cid kastaba ka aarsa karee asnaamtiinu maxay yihin wax ilaahay lagu shabaha ma yihin axqar khalqillaahi ma abuuri karaan iska dhaf malaa'ig iyo jini iyo insaan inay abuuraan iyo cir iyo dhul iyo bado iyo anhaar iyo waxaas inay abuuraan hadday dhammaan isugu wada yimaadaan midda kale waxay samayn jireen asnaamta dhiib iyo waxyaalay ku dharoobi jireenoo cuntay hoos dhigi jireen ee meel wax dufan dufan ou yaalo abkay tisqaa isugu soo aruuraa soo maaha dhiibka ka qaado farihiisa la gal cuntada wax ka qaado soo maaha wixii ilaahayaa loo keena dexriya sida muufmuufin haddii diib la mariyo iyo waxyaalo wanaagsan iyo subaq iyo asagii baa ka qaadanaya kusoo degay wixii marka dusha ka saarnaa oo dixirigu oo ka dhaco kama soo qabsan karo marka ma ilaaha koonkaan abuuray oo cirka uu ka abuuray oo aakhiriya adduunka oo qofkii caabud wax tari kara adduun u barwaaqayn kara qofkii maaragtay caabudi waayo oo caasiyana naar ka waraabi kara adduunyana dullay kara iyo asnaamtaas maad ilaaha iska mid ka dhigtay marka waxaa weeyaa laleeyahay waxa aada samayseen waa waxda marka matelkan waxaa lagu garanaya gaalada waxa ay samaynayaan foolxumadeeda sababtoo sanam iyo ilaah isku bardhigeen ismana barbardhigmi karaan ilaahay waxbuu abuuri karaa afaman yakhluqu kaman laa yakhluqu mulkibuu leeyahy cizdi u leeyahy cid waxu geysan karta lama arko waxuu raboo abuuri kara yafcalu maa yashaa qadiiru calaa kulli shayin qadiiru kana wuxuu awoodaa lama arko haddii wixiisa laga dhaco khalqiga ugu yaroo tasqiya oo ka dhacana oo dufankii iyo wixii la maray cuntadii oo ka dhacana intabu ka daba orda kama soo dhacsan karo ma waxaasaa marka ilaaha leeyahy marka inaad baatil iyo meel cilla aad cagacagaynaysaan taas ayaad maanta ma arkaysa aada ogaanaysaan leey nacam walidaalika ayaa sharcigu wuxuu u xarimay musawirada loo xarimay sababtoo ninka musawiray ilaahay isu ekaysiinay soo maa sidii qof wax abuuro uu iska dhigaya walidaalika nabigu wuxuu yidhi calayhi isalaatu wasalaam waman adlamu yaa ka dulmi badan miman dahaba yakhluqu ka khalqi abuuraayo falyakluquu midla khalqii ha abuuren daratan dhuuraxaso ow dubaabatan aw xabatan ha abuureen riwaayadii bukhaarigi waxaa weeye qaala allah waman adlamu miman dahaba yakhluqu ka khalqii falyahluquu daratan ha abuuren falyakluquu shaxiiratan ha abuuren xabad masaga xabad maanta ma arkaysaa sareen ha abuuren marka saa darteed qofka maanta ma arkaysaa wax oo musawirada sameey hadhow waxaa la leeyahay laba xabo isku gunud oo masaga mana isu gunti karo intaasna waa la cadaabay walciyaadu billah walidaalika suuradaha maaragtay samayntooda iyo kayshashadooda wixii aan dokumento looga baahnayn oo zamankaa dhibka la yimid ah qofku inuusan ku dadaalin oo faraha oo maanta ma arkaysa oo ka qaado nacam sababtoo ah waxaad samaynaa qofkaasi muxaakaa lillah ilaahay ou iska dhigaayaa nin waxa abuuraayo ayuu iska dhigaya nacam weli waxaa leeyahy riwaayad kale waxay leedahay inta la cadad axyu maa khalaq hadi waa kana sanam waa qorteen qoryaad ku qorteen ma garatay nooleey naf kusoo shug naf xaguu ka keena marka intaasna waa la cadaabaya marka musawirada iyo aada iyo aad ha looga digtoonaan nacam yaa ayuha nnaasu dadow ilaahay wuxuu leey duriba mahalun mahmah baa laydiin sameeyey ee fasamcuu lahu dhegaysta oo mahmahaas waxaa weeye dadka ilaahay u ekaysiiyey makhluuqa dadkaas inay qaldan yihiin sababta ilaahay waa wax kastow awoodaa wax kastow abuuri karaa wixiisana wax taaba kara lama arko ilaa qoxu asagu qof siiya maaha soo maa laakiin asnaamtan waxna ma abuuri karaan waxoodana ma soo dhacsan karaan yaa ayuha nnaasu dadow duriba mahalu mahmaha baa la idiin sameeyey ee ka faa'iidaysta oo fastamicuu lahu maqloo dhego iyo maaragtay indho iyo qalbi waaxi ah oo wax koobayo kusoo samaysta kusoo deergarooba ina aladiina kuwii tadcuuna aada baryaysaan ood caabudaysaan min duunilah ilaahi kayrkiisa lan yakhluquu dubaaban tisqi ma abuuri kabaan walow ijtamacuu lahu ha u kulmeenba ha isbiirsadeen oo wax alla waxa yucbad hayr allahi isu yimaadeen wa in yaslubhum hadduu ka salbiyo ou ka dhaco adubaabu shay-an salab waxaa la yidhahda qofka cadowgaa waxaa laga qaato walidaalika waa ka la yidhaahdo dadka qofka marka duulaanka lagu jiro ninka qofkii ou dilo oo hubkiisa iyo faraskiisa iyo waxa saara hadduu ka takhalluso ou dilo nin isagaa iskale wixiisa marka hadhowna qaniimada wuxuu ku leeyahay ninkan uu dilay salabkiisii iyo alaabtiisii wax uu ku hegaysan yahay marka waxaa leeyahay wuxuu leeyahy ninku oo ninka furtay salabtu waan furtay sida kuwa qoryaha furta oo kufaani jiray iyo geeleyda ma garata marka furasho waayo waa in yaslubhum udubaabu tiscigu haddii uu furto oo hubkiisii oo wax oo macnaa uu ka siibo oo ka qaado laa yastanqiduuhu minhu kama dhacsan kara oo wixii laga dhacay ma soo cesho karo dacufa qaalibu kan daalibka wax dalbaaya ayaa daciifay oo waa sanamka ilaa wixii laga qaatay waxaa laga dhiga wax dalbanaya xataa waxna ma dalbi karo walmadluubu kan la eryanaya oo tasqigaa wixii uu dhacay oo sanam ka dhacay la baxsanaya ma garan marka xataa dhalow xataa mau awoodee ee waxa weeye calaa taqdiiru sheekh naasir sicdi wuxuu yidhi waxaa ka sii liita labadaas kuwaas xunoo waxaa tasxiixan waxba ka dhacsan karin midka caabuda ayaa ka sii liitaan oo asaga dhamaarka hortaagan oo ajaada ku hayo fooxa u shudaan ayaa ka liita markaasuu ilaahay leeyay qaarna waxay leeyihiin dacfa aalib almadluub daalibka waxaa loo jeedaa kan sanamka caabudayo oo wuu baryayaa madluubkana waxaa loo jeedaa uu leeyahay sanamka laftiisa laakiin ibnu cabaasaa tafsiirka hore iska leh ibnu jariirna waa rajaxo daalibku waxaa weeye waa sanamka wax laga dhacay madluubkana waa tasqiig wax dhacay oo waxaa laga dhiga sanamkii oo tasqiig wixiisii daba ordaayo kasoo dhacsana laakiin xataa dalbida xataa ma awoodo ee intaan waxa weeye cala tafriid bal un iska qadar bal inuu wixiisa raadsan karo nacam maa qadarullaha ma aysan qadarin oo ma weyneynin xaqa qadrihi alle qadarkiisa u habboonaa weyneynta u habboonaa ina allaha allana laqawiyun waa kii xoog badan oo casiizun oo casiisa qadari la-aantoodana waxaa ka mid ah waxaa asnaamta xuxunka inay ilaahay ku shabaheen ee sanam xun oo caajis iyo ilaah qawiya oo qudradiisa aan la malay karin waxa mistaxa aan ku qiyaasti ahayn cidda isu ekaysaysa ma ilaahu qadari ma ilaahu qiimihiisa u munaasabaha uu siiyey soo maa bal waxaa weeye ilaahay wuxuu ku shabahay akhas maaragta almakhluuqaat ayuu ku shabahay wamaa qadarullaah ma aysan weyneynin xaqa qadri weyneyntiisi iyo qiimeyntiisi u habbooneed alle iyo cadamadiisii ma aysan weynin markay ku shabaheen asnaamtan ay dheheen cibaada ilaahay la sharigiyeen la wadaagsan karaan in allaha ale laqawiyun waa kii awood badan oo cid walbaba wuxuu raba ku irqaamin kara wuxuu raba samayn kara casiizun cizo u saaxiibaho waxa weeye cid wixiisa ka dhici karta lama arkee wax walbaba asagaa maanta ma arkaysaa ka sarreeya oo ka adagooya alla subxaana wa tacaala allahu yastafii min almalaa'ikati rusulan wa min annaas allahu alla yastafii wuxuu dooranaya min almalaa'ikati malaa'igta wuxuu ka dooranayaa rusulan rusul oo ka dooranaya wa min annaasi dadkana wuxuu ka dooranayaa ay rusulan ay yastafii min annaasi rusulan ayaa u qadara ina allaha allana samiicun ku maqlid badan weeye basir waxalba u jeedo yaclamu wuxuu ogyahay maa bayna aydiihim rususha waxaa ka horeeya iyomaa khalfan waxaa ka dambeeya wa ilallaahi alla intii ka ah ayaana turjacu lumuur arrimuhu ay usoo noqona culimmadu waxay sheegaan sababu nusuulka aayadda weliid bulmuquraa wuxuu yidhi yaa la yidhaahdaa ma garta anzila calayhi dikru min baynina bal huwa ma garta ma annaga dhexdeenaa nalaka doorto nalaka soocday nalaka soocday maxamed maxaba fadliyahona dheeri isagoo isfaafaahuurina ilaahina wuxuu leey allahu aclamu xaytu yajcalu risaala risaalada cidda u dhiibaa isagaa yaqaan cid ku habboon oo aamina oon kibir ku jirin faqfaqooqin aysan ku jirin muslixa khayr doonaha loo dhiibo dadkana welida waxaa laga rabaa hadday imaam dooranayaan aslaxum inay doortaan laakiin bini aadamka hadda haddii la dhaho madaxweyne doorta ama qabiil lagu dhaho kaaba qabiil ama koox doorta waayahan dambe araadishaa la dooranaya wa asbaxa sayidu lqowmi ardalhu marka ayagaba haddii la yihahdo wax doorta midka ugu shariirsan ay dooranaya midka ugu ardaalsan ay dooran midka ugu tuugsan aaminka waxaa leeyahay ninka amiinka khaaina ninka khaainkaana aamina muminka munaafiqaa tahay munaafiqana mu'minaa taha la leeyahay saadiqa waxaa leey kaadi baa tahay nabigu yiri alay sl waxaad imaan dir sanooyin oo khidaaca ma garata yusadaqu fiiha alkaadi kaadibka saadiq inuu yahay lagu xukumaya wayusadaq wayukadab asaadiq saadiqana waxaa le beenaale yukhawanu alamiin amiinkaa waxaa le qaa'inaata ma garata kii oo maaragtay khaa'inkaana waxaa leeyahay ninka amiinka waxaa le khaa'inaat khaa'inkiina aaminaataa la leeyahay xadiis saxiixa wayso nabiga wariye calayh salaam afisana waxaa dhici doona marka ilaahay waa ka nasahan yahay risaalada maaragta adwaaqdeeda in gaalo loo dhiibo iyo dad bashar ilaahay yaqaana risaalada wax ku habboon waa mas-uuliyad ilaahayna ma raba rasuul intuu soo diray hadhuu meelaha inuu ceeboobo ma garanta iyagu qof ay doortaan mid faajir ay doortaan oo diintii dhumiyo ruush waa macsuum marka risaalada dad xul ah loo dooray ilaahayna wuxuu og yahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu risaalada istaahilo kuwaana risaalada iskaba dhaafa gaaladan wax inaan waxar lagu aamino karin waxar inaan lagu aamino karin oo ilaahay ogaada subxaana wa tacaala marka kuwaas dan kama lahane allahu allah yastafi doorta min almalaa'ikati rasulan ka doorto oo rasuul waxyiga soo qaada ama danaha ka loo dirsan sida jibriil oo kale waxyigu soo qaada mikaa-il oo kale maaragtay roobka iyo nabaataadkaa loo diro malabnimood nafaho soo oofsada soomaan israafiil boonkoo afuufaya maalik waa khaasinu naar ilaahi hanagu koriya naarta ridwaan waa khaasinuljanna soo maa ilaahay malaa'igta saasa rasuulu ka dira wa min annaasi ay wayasafi min annaasina rusulanu ka doorta oo umano ah oo saadiqiin ah ilaahay caasimsan caasim oo risaalada istaan iyuu ka doorta in allaha alla samiicun ku maqlaayo dadka axwaashoodii iyo aqwaalkooda kan rususha rumaysan iyo kan beenisa u maqlaya basiirun waa ku ujeeda cidda risaalada astaahisha ilahay waa ujeedaa subxaana wa tacaala marka risaalada ilaahay adwaaq bashariya loo xil saari maaha sharciga dee loo xil saari laha siday madaxtinimada ay tuug tuug dhal u keenaayaan iyagana khaa'in khaa'inka la keeni maaha risaalada ilaahayna cayaar maaha ma garata sida ibraahim nabi maxamed calays nabi muuse nabi ci dad saas oo kaleeta oo xul ah oo ilaahay qalbigooda og yahay camalkooda ou yaqaano oo ilaahay ou dahiray meqo goora nabigeena la qalay isagoo wanaag lagu dhaliyo markuu yaraa waa la qalay waxyiga markii lagu soo dejinayo waa la qalay hamiinkii israha waa la qalay ilaa intaasoo gooraa la qalay nabi oo qalbiga inta laga bixiyey xuduuda shaydaanka xigmay iimaan laga buuxiyo soo maa isaga obalna ilaahay khayrka uu jeclaysiiyey ayaa intaasoo gore camaliyaad oo khayrna laga buuxinayo way xuduudda shaydaan laga bixinayo dadkaa ilaahay diyaariya ayaa lasoo diraya marka yaclamu wuxuu ogayahay maa bayna aydiihim waxa ka horeeyay wamaa khalfahum waxa ka dambeeya wa ilallaahi alayna turjacu lumuur umuurta soconaysa rususaasna ilaahay waa eegayaho waxay qabanayaan risaalada say u gaarsiinayaan qofka ajiiba qofka beeniya waxaasoo dhan alla waa la socdaaho kama qarsado allahu alla yastafii wuu dooranayaa min almalaa'ikati malaa'igta rasulnau ka dooranaya oo waxyaala kala duwan ilaahay u wakiisha ma garata qaarka xalaqaadka cilmigaa raadsanayaa ku jira oo markay cilmi arkaan waxay leey halumma ilaa buqyatika waa kana meeshaa soo fariisa ilaahay u wargeynaayo ilaahay l maxaad soo arkan addoommadaadii maxay weydiisanayeen jannadii maxay ka magangelayaan naartii ma arkeen maya hadday arki lahaayeen naartan ay kasii caranaan jannadana way aada u dooni lahayen ushhidukum anii qad kafartu lahum l ilahi ha nagu daro subxaana wa tacala cilmigaan meesha fadhnaa allah ha nagu daro naam wa min annaasina ilaahay rusulan buu ka doornay ay wayastafii min annaasi rusulan oo dadka usoo diro waxyiga alle usoo gudbiso in allaha alla samiicun waa maqlaya cid arrimuhu dadka ciddii rususha aqbasha iyo ciddii diiday intaba basiirna xog ogaal rususha axwaashooda iyo cidda ku habboon waa la socda waa u jeeda yaclamu wuxuun ogyahay maa bayna aydiihim waxa ka horeeya wamaa khalfa wuu ogyahay waana taageeraya cadowgana ma u sallimayo alla subxaana wa tacaala wa ilallaahi alle ayay turjacu lumuuru umuurtuna ay maanta ma arkaysaa u noqotaa oo hadhow aakhara la ysugu ciqaabo la ysugu imaanayaaho ninkii rususha ajiiba waa la sawaabinaya ninkii rususha ajiibayana waa la cadaabaya wayooma yunaadiihim fayaquulu maada ajabtum lmursaliin facamiyat calayhi lamba dadkii aan xujahaynin warba maba karaan ma garan ama rusal la weydiina maada ujibtu qaalu laa cilma lanaa inaka anta callaamu lxuyuub adaa og anaga waa gaarsiiyey laakiin ciddii aad jibtay cin kale adaa kala sawaabinaya kala ciqaabaya subxaana wa tacaala ilaa tawfiiqana waa kudi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa mu'miniintaaho irkacuu rukuuca wasjuduu sujuudo wacbuduu rabbakum rabbigiina caabuda wafcaluu lkhayra waxa wanaagaana sameeya lacallakum waxaad mudan tihiin tuflixuuna adinata allah subxaana wa tacaala markii haddii mushrikiintii lasoo radiyey qoladii risaalada wax ka sheegtana ou ilaahay radiyo oo risaaladii la sugay oo malaa'igtii mursaliinta aheedoo lasoo diray iyo ambiyadii basharka aheedba la sugay ayuu alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay kuwaa mushrikiinta margadabaadkooda ay maanta dhan tawxiidka alla ku murmayaan rususha alle ay ku murmayaan waxyigiisa ay ku murmayaan aakharadii geediga loo aha ay ku murmayaan kuwaa waqti idinka dhuminina adinka ilaahay iyo rusul intaad rumaysaan cibaadada alla ku mashquula ma garata oo anwaacdeeda kala duwan ku mashquula taasina khayr bay idin dhaxal siinaysa amaa qofkii khayrka ka jeesta oo cibaadada ilaahay iska weynaysiy hadda ilaahay wuxuu leey ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin jahannamay geleen iyagoo dulaysan soo cibaadada la iska weynaysin qofka isagoo daliila ayuu jahannama gelay halkaa marka salaadii waxaa la sheegay rukuucdii iyo sujuuddii waa meelaha ugu waaweyn waa ilaan qofku marka hore waa taagan yahay ilaahay u dhawaado markuu rukuuco ilaa uu sii dulaynayo haddana markuu sujuudo waa gaayatu dulli ilaa uu sii dulaynayo walidaalika uu rasuulku dhaha calayhi salaatu salaam aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbi wahuwa saajid ilaahay addoonku wuxuu u dhow yahay markuu sujuudsan yahay ma garata ee fa akiruu min adducaa'i badiya faqaminuun an yustajaaba lakum marka waxaa astahashaan oo mudantiin in laydinka ajiibo ninkii nabiga u khidmeeyo wanaagga u sameeyena waxuu dhahay wax aan ilaahay ku weydiiy weydiiso qaal as'aluka muraafaqataka aljanna xabi jannada inaan kugula rafiiqo awa kayru dalika wax kale ma rabtaa odhan shaqadaas waa shaqo maaragtay ilaahay inuu fududeeyo maahane shaqo dheeldheela maaha maa huwa ilaa daku yir oo kama qaal waa arrintaas marka nabigu waa u weydiina laakiin camalaa loo baahan yaha marka waxaa lahay acinii calaa nafsika bikasrati sujuud sujuudda badi salaada badi adigoo dadaalaayo ilaan sababna waa loo baahan yahay ma garan meesha muriidii washdax waqani wafcal maa tashaau ma taalo meeshaan camal rasuulku waxay lay haddaa rabta inaad janna ma rafqin adoo waajibaadkii sunnadii khayrkiiba gudanaayo haddana sii badso haddaad jannada inaad igula rafiiqdo ilaahay hana gaarsiiyo subxaana wa tacaala maraafaqatana biljanna allahu akbar wax wey wa marka in baryaha iyo salaada iyo la badiyaba yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay rasuulkiisuu irkacuu rukuuca wasudus wacbuduu cibaadaadka kala duwan soon lahaataya salaad lahaataya dikri lahaataya sadaqo iyo muslimkii waa intaba ilaahay waa lagu caabudaa subxaana wa tacaala wafcalu lkhayra khayrka oo dhanna sameey anwaacihi lmukhtalifa khayrkooda wuxuu isugu jiraa ilaahay cibaadadiisa oo ixsaan lagu sameeyo la wanaajiyo cibaadada ah iyo makhluuqoo la wanaajiyo oo loo ixsaan sameeyo akhlaaq fiican lagula noqdo loo naseexay daacad loo noqdo maxaana kugu daliila xadiidka itaqi illah xayumaa kunt wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa haadaa lilah ina ilaahay ka goosaamatid waajibaad gudashadiisa iyo xaaraamta ka tegitaankeeda iyo khayrku dadaalkeeda iyo hadduu qalab kaa dhaco inaad toobad keentid oo wanaag ka dabamari wa khaaliq innaasi bikuluqan xasan dhaqan wanaagsan kula dhaqo waxay dhihi jireen akhlaaqda wanaagsan waxay dhihi jireen waa dalaaqat lwej wejiga qofka in loo faro ma garata wixii aada heli kartid inaad qofka aada maanta ma arkaysaa aada siiso waxyaalahaasoo ka koobna ma qofka weji fiican wixii nacfiga aada u geli karta inaad ulagtid wakafi lada a inaad qofkii horta dhib aada u geysan macruuf aa u samaysay wejigaana u furtay qof walba nabigu waa xadiidka waxaa inakum dadka ugumaansax noqotaan biamwaalikum laakiin akhlaaqdiina iyo maarka suduurtiina ugu waasac noqda lacallakum waxaa moontiin tuflixuuna ad liibaantaan taa liibaana dhexsina qofkii marka waddadaas khayrka mara cibaadada alle iyo ficlul khayrka iyo salaada arag mara hadda waxaa weeye qofkaas waa qof guuli agtiisa mataana ma garata sidai ninkii shaacirkaa oo yihi qaara waxay yidhaahdeen khayr tuka maaqaan intay arkeen waxay dhaheen khayr ay dhaheen markaasuu yidhi tukay intay arkeen ay dhaheen khayr waayo wa ayna alkhayru min wajhi lquraan tuka wejigiisa ya khayrka xaggoo uga imaanaya marka dadku waxay rabaan hadda macaasi iyo arxangoys iyo shar in laga aflaxo wayn alkhayru min alfalaaxu min ashar shar see looga aflixi kara ilaah baaba diidaba khayrkaa laga aflixi karaa wajaahiduu fi llaahi xaqa jihaadihi wajaahiduu jihaada fi llaahi ilaahay diintiisa ay fii sabiili illah xaqa jihaadihi jihaadkiisa midka ugu habboonin huwa isagaa ijtabaakum idin doortay waxay idindoortay allah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala wajaahiduu jihaada fi llaah ay fii sabiili illahi xaqa jihaadi jihaadkiisa alla subxaana wa tacaala u habboon oo runta ah alla u munaasaba huwa alla asagaa ijtabaakum idin doorto diintiina diinta idin doorto islaamka qofka ilaahay muslim oo ka dhigay weliba dee ninkii saxaabi laga dhigo nabi maxamed la saaxiibso alla ilaahay doortay wanaag la siiyey wamaa jacala mana ou yeelin calaykum korkiina fi diini diintana min xarajin wax dhibaato ah iyo cariiri iyo dayq iyo diintu waa waasax wey millata abiikum macnaha taqdiir waxaa u qadaranoo bal wasacahu calaykum diinta waa idin waasiciyey waa idin fududooyey millata ibraahima ka millati ibraahim warkaafkaas xafijarka ah ayaa meesha u qadaran markii kaafkii la xadfay markaas way kor dhawantay markaas waxaa la yidhahdaa mansuubun binasci alkhaafidi macnaa xarfujarkii markii meesha laga xadfay ayuu nasmisma haddaa hadda marartu bizaydin iyadoo ah haddaa tiraahdi marartu zaydan oo ba'da aada xadfay marartu zaydan aada leedahay haddaa tiraahdi maa ra'aytu min axadin oo min gelis hadhow haddaa mintaan xads maa ra'aytu axadan aada dhahaysaa markaas marka mansuub binacjal khaafida xarafka jaar jaar iyo majruurka badanaa mafcuul bihii la mid yihi marmar afxaasha qaarkood waxaa dhici karta in xarafka jaar inta la iska jaro oo maaragtay markaas oo isimkii markaa mafcuul bihii oo mansuub haddaa dahabtu ila almadrasati haddaa tiraahda ilaalmajaarkaas majruurkaas waxay ka dhiganta mafcuulu bih saa darteed waa iska xad waxaa dhigi kartaa dahabtu lmadrasati hadaa tiraadi mansuubay noqon marka nasculkhaafid ee culammada ay ka cabiraan macnaa xarfi jarkiyaa la goynaa waa nasbinaysaa marka wamaa jacala calaykum ma yeelin fi diini min xaraji ay bal wasacahu lakum waa idiin waasiciyo ma garat ka millati ibraahima sii diinta nabi ibraahim ama waxaa u qadara la yidhaahdaa kan waa mafcuulun lificli maxduufo iltazimuu ma garata laasimsada oo millata ibraahima oo kale taas waa la dhihi karaa alzimuu laasimsada millata abikum ibraahim labada waa loo qadari kartaa laakiin tii horey ku macaanta yacni maa jacala calaykum min xarajin bal wasacahu calaykum ilaahi waa idiin waasiciyeyo ka millata abiikum ibraahim sidii diinta nabi ibraahimba ilaahay xarajka uga ilaaliyo nacam huwa as allah ayaa samaakum idinku magacaabay almuslimiina muslimiin wa fii haada diintan islaamkan asagaa inku bi ku bagacaabay oo muslimiin asagaa idin bixi kuwii hogaansana oo saa maxaan kugu nicmaynay liyakuuna arasuulu rasuulku inuu ahaado shahiidan ku markhaati oo calaykum korkiina ku markhaati kaco wa takuunu adinkana aada ahaataan shuhadaa'a kuwii ku markhaatiya cala annaasi dadka halkan alla wuxuu faraya dadka mu'miniinta ah inay diinta ilaahay uu ku jihaado marka jihaadkuna halkan waa caam waxaa soo gelaya jihaadu nafsi naftii in maaragtay lala dagaalamo maxaa lagula dagaalamaya cilmiga naafica inaad barato ku camal fasho dadkana u yeerto oo dacwadii ma garta waxaa soo gelaya jihaad ulacdaa cadowgii lala jihaado ma garta intuu marka waa soo gelaysa oo qofaan naftiisa marka hore iska dhicin oo wanaaggii waajibaadka aan godi aan gudo karin xumidan aan ka hari karin hadda cadow ma iska dhexi horta naftaada marka hore ka raay nacam meeshii jihaad la sheegaba jihaadu nafsiga waa ugu horeeya jihaadulacdaana waa ku xiga nacam iyo jihaadu dacwo ila iskalay un dadka maan dacwo inay la socoto iyo cilmi ina cilmigii waa jihaad ma garan waxaasoo dhan taqwadii waa jihaad salaadii waa jihaad sababta waxoo dhanba jihaadku u kaalmeynaysa huwa ijtabaakum ilaahay asagaa idin doortay oo diintiina uu idin doortay diinta alislaamka nabiga ugu fadliga badnaa diintii ugu wanaagsaneed kitaabkii ugu fadli badnaa ayaa la idin doortay midda kale wamaa jacala calaykum ma una yeelinoo fi diini min xarajin dhib ma yeelin diintaan dhib mala oo waa maxay ilaahay waxaanan awoodin uguma karin laa yukalifullahu nafsan ilaa wasaca wixii xataa la isku farad yeelana marar waa la iska fududeeyey salaadaha shanta markuu musaafir yahay qofka waxaa weeye labalabuu tukanaa waana jamcinaya soonkii qofkii jiran waa afuraya soo maa beytadii haddii uu maaragtay u baahdo waa cuni kara ilaa ma durirtum ileyh soo maa hadduu qofku dembi galo faraja u leeyahy ama waa toobad keeni karaa ama kafaarou bixinaya ama xadkaa laga oofinaya soo maa xuduudda laga oofinaya kull meel aysan diintan makhraj aysan ka lahayn lama arko sidii ummadii hore waa lagu cuslayay dhibkooda marada hadday najaas ka gaarto inay gooyaan ma garata waxyaalo badanaa lagu cuslaya sababta iyagaa tacanudkoodii iyo darooda ay badan ma garata wayadacu canhum wayadacu canhum israhum walaqlaal alatii kaana calayhim yacni dhibkoodii iyo culayskaydii iyo xargii ku xirnaa dhibka badnaa diintan ilaahay wuu naga fuday subxaana wa tacaala marka meel kasta waa fuday waxaa laga yidhaha qaacidada fiqiga oo mashhuurkaah laga qaato shanta qawaacid waawan ku jirto almashaqatu tajlibu taysiir dhibaata hadday timaado fuday qofka salaadii hadduu istaag ku tukan waa fadhi haddii kale dhinac hadduusaba xarakaba uusa dhaqaaqi karin oosa miyir oo dhahana lagama rababa soo ma wahaa kana qofka xajka isdaaca hadduusan lagama rabo zakada xoolo nisaaba hadduusa lagama rabo jihaadkii hadduu lug la-yahay ama indhala yahay ama jiran yahay isagana waa laga cafiya haddaad tiraado jihaadkaas mashaqo maa mashaqo waaya laakiin gaalkan baatilkaaba naftiisa uqadimaa oo naarna ay ka horeyso adigoo janno sugaya maxaa uqadim weysa haddana muslimiintii masaalixdii islaamka difaacaya ilaahay wuxuu yidhi aayadda ugu tashjiic badan jihaadku adin walaa tahminuu ha ka daciifina fi ibtiqaa'i ilqowm gaalada inaad raasitaan dhigaha ka jaftaan limaada in takunuu ta'lamuuna haddaan leeda waa xanuunsanaynaa fa innahum ya'lamuuna kamaa ta'lamuun horta xanuunku waa idinka dhexeeya wa tarjuuna min allahi maa laa yarjuun aayad ka tashjiic badan lama arko jihaad waxaad ku cuur daarata maba lahanba gaalkan xunkaa bajada dheer ya asaguba inuu tabxiyo siday waa ogolya saa u xanuusta u xanuunsanaya adiga ilaah baa kugu jira haddaad dhimatana jannaad rajaynay qul hal tarabasuuna binaa ilaa ixda alxusnayn marka diintu waa sahlan tahay dad siay u qaataan in inta waajibaadka la iska tuuro xaaraanta la iska sahlado ribada iyo baktiga la cuno haweenka la iska dhexshaa diintu waa sahlan tahay laa taas waa alaaciib diintu waxay ku sahlanta sideeda sharcigeed in loo raaco ma garta way ku sahlanta iyadaaba sahal aba nacam wajaahidu jihaada fi llahi ilaahay fiigiisa xaqa jihaadi jihaadkiisa runta ah oo u munaasaba huwa ilaahay ajtabaakum allaha idin doortay wamaa jacala calaykum mana yeelino fi diini diinta islaamka dhexeed min xarja wax caliila a ma yeelin yani waxaa la dhaha alxarja waxaa la dhahaa geedaha meesha geedaha iyaga dhan jiqda oon la mari karin marka wixii dhib badanba waa xarj waa geedkaasoo kale aan la mari karin millata abiikum ibraahim ma garata ey kamaa lam yajcal yani bal wasacahu lakum kamaa wasaca ka millati ibraahiima nabi ibraahimba diintiisa la mid ah saaysa xaraj u lahayn aysa xarajna ibraahiima ah huwa alla isagaa samaaku idinku bilaabay ibraahimna qaara u celiy mufasiriinta laakin alla in loo celiyaa fiican muslimiin lafdigaasaa in kugu magacaabo magaca maslaamkaa in la sheegto waa guruubo guruubo kale iyo waxyaalo kale ha ku faan islaamnimada ku sheg abalislaamu laa aba lisiwaahu ida iftakharuu biqaysin aw tamiim aniga aabbahay islaamka waayo awowyaalkii aan ku faanay awowo kaloo ku faanay haddii qayska timin ku faanay xadiis saxiixa waxaan ku arkay jaamic saxiix jaamic sagiir laba ninoo reer banu israaila isu faantay mid wuxuu yidhi ana bnu fulaan inay hebel hebel hebel hebel baan ahoy sagaal oday intuu tiriyey ee adigu bal abtirsana inuu gumeedi markaasuu yidhi anaa fulaan bnu fulaan bnulislaamaan ahoy inay hebel hebel kabacdi islaamka aabbayo awowgeed hadhowbaa nabi muuse loo waxyooday waxaa ku kala tidhahdaa layidhi nin yahow toban abaad aabba sagaal aabbaad ku ars aada ku abtirsatay oo naar ku jirta fa anta caashiruhum fi naar adigana toba ku tobane adigana waxaad ku abtirtaa laba aabbo oo jannada ku jirta fa anta taalituhum fi ljanna adigana jannada saddex ku noqo ilaahay casadiyaadkii baktiga naga koriyo huwa samaakum muslim min qabl wa fii haadaa kana ilaaha in kugu magacaabo liyakuuna arasuulu rasuulku so in kugu noqdo shahiidan calaykum ku idinku markhaatiya wa takuunuu shuhadaa cala annaas adinkuna dadkaad markhaati u tihiino hadhow ambiyada markii qoomkooda risaalada ay ku inkiraan waxay leey ummatu maxameda noo markhaati ah oo xaggeed ka ogaatay ee ilaahay runaad sheegtay nabigaa run uu sheegay adaa noo sheegay inay ambiyadii ay risaaladooda ay gaarsiiyeen aayaddan markuu maraya ibnu jariir dabari wuxuu ka wariyay hadal aada u macaan oo islaamka iyo ummaddan fadligeeda badan ayuu qataada ka wariyey qataadana waa nin aada u xigmo badan oo taabiciyo cajaa'ibahu ahaa wuxuu yidhi qataada ucdiyat haadihi اlummatu maa lam yucdah ilaa nebiy saddex shay oo nebi aan la siinaa la siiyey kaana yuqaalu nebiy waxaa loo dhihi jiray idhab falaa xaraja calaykum dhib kuma haysto yani ilaahay diinta kuma dhibin wa qaala allahu tacaala ay macnaa ummadda ilaahay wuxuu ugu yidhi wamaa jacala calaykum fi ddiini min xarajin diinta ilahay idinkuma dhibin ummadii hore ma aysan haysan wa kaana yuqaalu nabiy tii labaadna waxaa weeye waxaa loo dhihi jiray anta shahiidun calaa qowmi qoomkaaga ayaad markhaati ku tahay soo maha wa qaala allahu lihadi lumma wuxuu ku yidhi litakuunuu shuhadaa cala annaasi adinkiia markhaati noqonayo waa sharafteedo wa kaana yuqaalu linabiy waxaa lii jiri sal tucda waxaad ku weydiiso wa qaala lihadi اlumma udcuunii astajib ibari waa idinka ajiibana soo bashaa'ir waaweyn maaha marka de islaamka saas ilaahay inoo macaaneeyo in laga carcarra maahan waa in loo soo dhowaado cilmigiisa iyo maarata camalfalkiisa lagu dadaalo allaha lagu aqiijiyo markaasuu ilaahay wuxuu leehay subxaana wa tacaala maadaama saa la inkugu nicmeeyey shukriga maaragtay guta iyo waajibkoo fa aqiimu salaata salaada ooga wa aatu zakaata zakadana bixiya wactasimuu billaahi ilaahayna cuskada oo tala saarta oo xarigiisa qabsada huwa mowlaakum asagaa naasirkiina fa nicma almowlaahu nicma almowla mowle oo naasiraho wax gargaara oo la tala saarto arrinta loo dhiibto allahu ilaah uga nicmo badan wa nicma annasiir cid gargaartana waxaa ugu nicmo badan huwa alla oo talada loo dhiibto alla subxaana wa tacaala haddii ay saas tahaa la yidhi fa aqiimu salaata ilaahay nicmada uga shukriyo oo qofka haddii ilaahay loo nicmeeyo cibaadada shukrigu wey in cibaadada la ziyaadiyo faaqiimu salaata salaada ooga wa aatu zakaata zakada bixiya wactasimuu billaahi ilaahayna cuskado huwa mawlaakum isagaa naasirkiina fa nicma almawla allahi ayaa u qadaray yacnii cid maaragtay oo talada loo dhiibto oo arrintaa tawalliso allah ugu nicmo badan wa nicma annasiiru ay huwa cid kuu gargaarta oo hadday dhibaato maaragtay ku qabato oo u qayshato ku gacan siisana cadow kaa celisana allah ugu fiican subxaana wa tacaala